fariin qoraal ah oo uu ku tixraacayay heshiiskii kow iyo tobankii bishan december ay ankare ku gaareen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee u dhexdhexaadka ka ahaa ayuu madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu ku shaaciyey booqashadiisa soomaaliya iyo ethoobiya waxaan booqan doonaa ethoobiya iyo soomaaliya labada bilood ee ugu horeeya sanadka cusub ayuu ku qoray erdogan dhambaalkiisa soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkii ba'naa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayey erdogan kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhiya khilaafka soomaaliya iyo ethoobiya ayaa soo bilaabmay bishii janawari kowdeedii markii ethoobiya oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka somalilan si ay uga kirayso dhulbadeed ay ka samaysato deked iyo saldhig military taa beddelkeeda somalilan oo ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ayaa ethoobiya ka doonaysay inay kala shaqayso sidii aqoonsi caalamiya ay u heli lahayd dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madax bannaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed waxayna dirtay qayladhaan caalamiya turkiga ayaa bilaabay dhexdhexaadinta labadan wadan bishii julaay ee sanadkan isagoo qabtay saddex wareeg oo hore oo wadahadalla ah laba ka dhacay magaalada ankara iyo mid ka dhacay magaalada new york ka hor inta aan guulo laga gaarin toddobaadkii hore maraykanka qaramada midoobay midooda yurub iyo ururka midooda afrika ayaa dhammaan soo dhoweeyey oo ammaanay heshiiska ay soomaaliya iyo ethoobiya gaareen isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhexdhexaadiyey soomaaliya iyo ethoobiya ayuu madaxweynaha dalka turkiga erdogan jimcihii lasoo dhaafay waxa uu telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka suudaan cabdulfataax al burhaan wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda suudaan war ka soo baxay xafiiska erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka suudaan ee socotay tan iyo bishii abriil sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii suudaan waxaa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhexeeya taliyaha ciidamada suudaan generaal burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan dagaalo oo hogaamiya ciidamada arsefta ciidamada suudaan ayaa marar badan ku eedeeyey imaaraadka carabta inuu taageero r s f sheegashadaas oo imaaraadku ay si joogtaha u beeninayeen dagaalka ayaa waxaa ku dhintay tobannaan kun oo qof waxaana ku barakacay in ka badan kow iyo toban milyan oo kale